sebtembar lix tobankeedii kun sagaal boqol labiyo siddeetankii xubno ka tirsan maleeshiyaadka libnaan ee masiixiyiinta loo yaqaano valanche ee uu hogaaminayay eli xabika oo kaashanaya ciidamada israa'el ayaa xoog ku galay xeryaha sabra iyo shatila ee falastiiniyiinta ee koonfurta beyruud halkaas oo ay ku dileen tiro u dhexaysa siddeed boqol ilaa iyo saddex kun iyo shan boqol qaxooti falastiiniyiin iyo libnaaniyiin shacab ah laba maalmood gudahood maxamed saruur waxa uu xasuustaa tirabeelka meydadkii dhabna goobta waxa uu ku waayey toddoba xubnood oo qoyskiisa ka mid ah taas oo ahayd mid ka mid a xasuuqii ugu baanaa ee ka dhacay dalka lubnaan dagaalada sokeeye markii aan guriga galay waxaan arkay inay dileen hooyaday aabbahay iyo shan walaalaah qaar ka mid a dariskayga ayaa qoorta laga jaray midad kale ayaa la xirxiray oo la kufsaday madxaf yar oo ku yaala xerada shatila ayaa sidoo kale ilaaliya xasuusta qaxootiga falastiiniyiinta ee tobanaanka sano ee dhaawacyada iyo barakaca qasabka ah tani waa milixsiga habnololeedka falastiiniyiinta ka hor kun sagaal boqol afartan iyo sideedii haddii aanad tagto lahayn ma yeelan doontid mustaqbal waxay rabaan inaan addoommo noqono laakiin addoommo ahaan mayno waxaanu u dagaalamaynaa xaquuqdeenna in ka badan afartan sano kadib xasuuqa falastiiniyiinta xerada ayaa sheegaya in noloshu ay tahay mid aan weli loo dulqaadan karin hadda dagaalka gaza iyo iskahorrimaadyada ka socda xuduudda lubnan iyo israel ayaa kor u qaadaya cabsida laga qabo isku dhac ballaaran jamiila shahiida waxay hogaamisay xarunta shatila ee beyt atfala samuud oo ah n g o ama urur aan dawli ahayn oo wax ka qabta baahiyaha qaxootiga falastiiniyiinta ee lubnaan
What we are witnessing in Gaza brings to mind the Sabra Shatila massacre, and perhaps it will soon be our turn.
waxaan ku aragnay gaza waxayna xasuusinayaan xasuuqii sabra shatila waxaana laga yaabaa inay dhowaan markiina aan la kulanno xaaladtaa la mid a taasi waa sababta aan u cabsanayno dagaal micnihiisu waa burbur dadka halkan jooga ayaa sheegaya in sawirada dagaalka gaza ay ku riixayaan inay si shuruud la-aan ay u taageeraan mibtidiinta xamaas
Hamas is a true Palestinian resistance movement. It is carrying out what every Palestinian would like to do.
xamaas waa dhaqdhaqaaq iska caabin falastiiniyiin oo run ah waxay fulinayaan wax kasta oo qof kasta oo falastiiniya uu jeclaan lahaa inuu sameeyo haddii israa'il ay weerarto lubnan qof kasta oo falastiiniya waa inuu qayb ka noqdaa iska caabinta aniguna iyaga ayaan ka mid ahay wasaaradda caafimaadka xamaas ay taageerto ee gaza ayaa sheegtay in in ka badan afar iyo toban kun oo qof lagu dilay gaza tan iyo markii israa'il ay bilowday weerarka ay ku qaaday gaza taas oo ay sheegtay in ay kaga jawaabaysay weerarkii agaasinaa ee toddobadii oktoobar matidiinta xamaas ay ku qaadeen falastiiniyiinta maalintaas oo rag hubaysan oo xamaas ahi la sheegay inay dileen kun iyo laba boqol oo qof oo u badnaa dad rayd ah waxaana la tilmaamay inay qafaasheen in ka badan laba boqol oo qof oo ay ku jiraan carruur israel ayaa sheegtay inay isku diyaarinaysay in ay gasho furin labaad oo dagaal ah haddii ay mitidiinta xisbullah ay qaadaan ayna ballaariyaan weerarada ay kasoo qaadayaan koonfurta lubnaan lubnaan ayaa duruba qarka u saaran inay burburto kadib sanado badan oo qalalaaso dhaqaale ah carada iyo xiisada sii kordhaysa ee falastiiniyiinta dalkaasi iyo cabsida laga qabo dagaal cusub oo dhan walba leh ayaa dad badan oo lubnaaniyiin ah ku keenaya walaac xoogan